magaalada lambibe ee dhacda bariga wajeer ayaa maanta xariga looga jaray warshadda lagu hagaajinayo waxyaabaha dabiiciga ah ee laga sameeyo malmalka iyo xabagxagarta waaxda maamulka horumarinta iyo biyomareenka kaydka biyaha ee webiga ee waasonyiro ayaa maalgelin ku samaysay warshadani taasoo ay ku baaxday afar boqol oo milyan waxaana goobta xafladda xariga looga jarayay ka soo qaybgaleen madaxa kala duwan oo uu horkacayay xogayaha golaha wasiirada ee wasaaradda horumarinta bulshada iyo horumarinta gobolka mister aadan maxamed madaxdii halkaasi ka soo qaybgaleen ayaa dhammaan soo dhoweeyey mashruucani cusub dadkii shaqola'aantii baa badatay waxaan codsanaynaa in dadaal badan naloo sameeyo warshad iska taaganoo derbi ah faa'iida inoo mali ma ka shaqaysiinaynaa warshaddan base waa daynaynaa ma ka shaqaysiinaynaa
geedadhaha midahoodaa lidin keeni doonaa ee forest aad ka heli doontiin xagarka malmalka iyo intii geedoo oo loo baahan yaho dhanba marka geedadihii in la beero oo la ilaaliyaa loo baahan yahay kuwii hore oos ilaahayna sii kalex ma aha annakana inin ku darsanno sifo oy wershadaayna nooga shaqayso in aan bilaaba aan faktoriganito ayaan bilaabno wakhtigaasaytu waxaan u malaynaa fikradunbay ahayd fikradaasna aniga ma aaminsanayn inay suurtagelaysay inay laakiin waxaan jeclaystay in aan dhulkeeya aan ugu deeqa oon faktoriganayta aan ka bilaawna toban sano oo lasoo dhaafa maantana waa hirgelaysa aan qayba waxaan u malaynaa dhagax u koowaad meeshaan ayaan ka dhignay maalinta iidaad ayaan ka dhignay faktoriganayto derbiganayto iyo waxaanayto annagaa dhisnay laakiin waxaa fikrad ee ah anigoo mahad weyn u celinaa wasiirkeenna aadan maxamed oo annaka naga dhashay oo dhulkeenna ka yimid iyo managing director injineer cali oo hirgeliyeen iyo boodhkoodii oo maanta dayactireen lacag wax ku baxday afar boqol oo milyan ayaa ku baxday faktorigaanayta iyo dayactirkan iyo derbigaanayta feeskan la dhisay markaan aad iyo aad bay u mahadsantihiin guul allah allah meeshaas ka baahantiin allah in siiya aad baa u mahadsantihiin waana mahadsantihiin dadaalkana waxaa waayay in loo soo gura xabagtii iyo malmalkii iyo wixii loogu talagalay waxaan rabnaa inayna joogsanin waxaa waaye waa noola furay laakiin dadaalkeedii waa shaqo shaqadiina waan ognahay dhulku dhul oo la xamili karin aan degannahay laakiin waa in aad badisaan soo guristii malmalkii iyo xabagtii barsaabka ismaamulka wajeer axmed cali mukhtaar weerar ayaa bulshada ugu baaqay inay beertaan geedaha sida kuwa laga soo saaro malmalka iyo xabagxagarta sidii noola sheegay ama idinkaba ad ogsoontihiin xabagta lagu broses garayn doono factorigani waa xabag aad iyo aad looga helo countigeenna xabagxagarta iyo lubaadinka iyo wixii kaloo lamid ah dhammaantooda si fiican ayay oga baxaan waddankeena laakiin inta hadda ka baxdo keli waxaa laga yaabaa factorigani inuu uu ku shaqayni karin oo loo baahdo xabo kale oo ziyaado ah sidee lagu heli karaa waa siduu inoo sheegay professor caraale geedihii sidaasoo kale waa inaan beernaa waa inaan naga beernaa kuwanina aan la jarin hadda jiraan kuwa kalena aan beernaa si factorigana loogu helo supply oo daa'ima guddiga waaxda maamulka horumarinta biyomareenka kaydka biyaha ee webiga ee waasonyiro mister siyaad batni
bajadka waasonyiro boqolkiiba sagaashan iyo sagaal wajeer countigaas imaada taasna adaa ku dadaali waxyaalaha ka mid ah hadda wajeer county aan ka wadna wajeer south meel raytab la dhahaa dhaam weyn aan ka qodhaynaa waa wajeer waxaan ka samaynahaynaa ceeldhaasaan biyo ka soo jiidahaynaa magaalada deela la dhahaan keenahaynaa waa sonyiroo qabanaysa wajaara ku taalla cajaaba waxaan ka qodahaynaa dhaam weyn iyadana waa wajaar county waxaa kaloon aan dhaam weyn ka samayni eresteno waxaa kaloon tarbaj constituency ka samayni collection center meesha xabarxabarka lagu sameey iyadana waa wajaar county buuna waxaa kaloon ka samayni collection center muddo gaaban gudaheed wajaar west waxaan qodaynaa laba bohol ma dadaalimisma dalaalin waa dadaalisomahid ugu dambayntiina xogayaha golaha wasiirada ee wasaaradda horumarinta bulshada mister aadan maxamed ayaa sheegay in dhammaan la joojinayo xabagxagarta iyo malmalka aanan la marinin warshadaha sidoo kalena aanan waddo sharci ah ku imaanin isagoona shacabka wajeer ugu baaqay inay fahmaan mashruucani sidoo kale ay ka faa'iidaystaan ili tukomeshe mambo ya exports ya gums and resin.
haddii kalena waxay noqoni doontaa in aan canshuuranno oo aan canshuur saarno taas oo ku qasbi doonto qof walba oo sameeyo shaqooyinka xabagxagarta iyo malabka in uu soo mariyo waddadii saxda ahayd dadka wajeer waxaa tihiin dadka dhulka leh balse waxyaabaha la isticmaalayo oo warshadani wadi doono waxay ka imaadaan qaybaha kale ee waddanka si ay dadka qaar u helaan nolol maalmeedkooda waa in la sameeyo iskaashato ama xubno kale oo ka samaysan urur anigoo u fiirinayo dhaqaalaha dawladda ay ku bixisay goobtan aan maanta taagannahay oo ah afar milyan oo shilinka dalka ah sidoo kale sannadka dambe waxay dawladda ku dari doontaa boqol milyan oo shilinka dalka ah si warshadani maanta aan taagannahay ay kor ugu soo kacdo Ne, Pia mwaka ujao tutaongeza milioni mia moja ili hii factory iende kuzidi iwe mzuri.
cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista ismaamulka wajeer